bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan halkan unaa inaan kusoo gudbino xaaladda galmudug gaar ahaan degmada gurceel ay ku sugneed beryihii u dambeeyey marka hore waxaan shacabweynaha reer galmudug uga tacsiyeyneynaa dhibaatadii ka dhacday degmada gurceel waxaan si gaara ugu tacsiyeyneynaa shacabka degmada gurceel dhibaatadii ka soo gaartay duulaankii hubeysnaa ay ku soo qaadeen ay ku qabsadeen kooxda hubeysan ahlusuna waljamaaca madaca wanaagsan adeegsata balse aan sidaas ku shaqeyneyn ay deegaanadoodii uga kiciyeen guryahoodii uga barakiciyeen aada iyo aada baan runtii arrintaas uga tacsiyeyneynaa shacab weynaha shacabka degmada reer gurceel dhibaatadii ka soo gaartay guud ahaan meeshaa dhibkii ka dhacay intii ku dhimatay waxaan ilaahay uga baryeynaa in ilaahay u naxariisto intii ku dhaawacantana ilaahay u boogadhayo runtii aada iyo aada annagoo arrintaas uga xun uga tiiraanyeysan shacabkeenii degmada gurceel duulaanka abaabulan loogu soo qaaday guryahoodii looga dhigtay dhufeysyada iyo xeryaha ciidamada looga barakiciyey waxaan rabnaa inaan halkan uga dhawaaqno kasoo saarno guddi ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada gurceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awooddo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan geedaha hoostooda xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaala ku jira walow dee roobabna haddana ay hadda ku da-een oo roobabkiina ay ay saameeyeen dadkii guddigaasaan xil saarnay waxaan ugu baaqaynaa dadka reer galmudug dal iyo dibad meel ay joogaanba inay caawiyaan walaalahooda dhibaatadu ka soo gaartay kooxdaasi dhibaatada ay geysatay oo u soo gurmadaan sidoo kale waxaan dowladda federaalka iyo hay-adaha gaarkaba ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan xaaladda bani aadamnimo ee ka jirta degmada gurceel intaas kadib waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada in si dhaawacyada loo wada adeego service simanna loo sameeyo iyadoon dhanna loo eegeyn maxaa yeelay dadka waa dadkeenii kuwa la qalday ee loo sheegtay ama loogu gabanayo magaca diinta islaamka loogu been abuurinayo iyadoo dana gaara la leeyahay iyadoo la doonayo damac shaksi ah ama damac aan ka turjumayn diin iyo dan iyo dowladnimo toona in dadkiina lagu qaldo oo la yidhaahdo waxaan nahay ahlu sunna waljamaaca ummadda soomaaliyeed ayaa ahlu sunna waljamaaca ah koox si gaara inta u adeegsata ku samaysanaysa ama ku gabaadsanaysa dan gaarana dadku waa u jeedaan intii la qaldana waxaan leenahay xaqa iyo wanaagga iyo maslaxada allaha tusiyo taa goobaha afaadkana waa sidaas si aad la socotaan beryahan waxaa jira dad uga hadlaya ama marin habaabinaya shacabka reer galmudug iyo shacabka soomaaliyeedba iyagoo ka leh u gudbinaya fariimo ay ka leeyihiin dana qalloocan oo aada iyo aada u jaban mowqifka dowladda galmudug horena waa u caddaa haddana waa cadya waxaad la socotaan laba iyo labaatan beri inay fadhiyeen kooxdaas hubeysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada gurceel inay qabsadeen waxaan intaa u gudbinaynay ka codsanaynay jiha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada gurcaal dadkana u daayaan nabadooda xasiloonidooda iyo dowladnimadooda wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabada ku sheegtaan oy joojiyaan eh, qoriga iyo xoogga taas beddelkeedii waxay qaateen inay dhufaysyo iyo xeryo ciidan ka dhigtaan degmada gurcaal ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilon dowladda galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax is- aysan istaajinayn eh, dhibaatadooda inay isdifaacdo taasna eh, dowladda galmudug shacabkeeda iyo dadkeeda ay ku matashaa maxaa yeelay waxay duulaan ku yihiin dowladnimadooda nabadooda cadaaladooda iyo sharcigooda iyo wadajirkooda waxaan caddaynaynaa oon ku celinaynaa mowqifka galmudug wuxuu yahay qof kasta muwaadin kasta oo reer galmudug oo tabasho qaba inay dhegaysato la fadhiisato eh, la- laga qanciyo wax kasta uu xaq u leeyahay ama uu taba- tabasho u leeyahay- uu taba- uu tabanayo waxaynan dowladda galmudug marna aqbalayn shacabkeeda iyo dad- dadkeedana ku hogaamisaa xoog hub iyo qori caaradiis in dad iyo deegaanta lagu qabsado lagu kala gooyo galmudugna lagu lagu eh, dowladnimadeeda iyo iyo sharciyadeeda lagu soo duulo sidaasna damac shaksiya lagu xaqiijiyo manaasib iyo kuraas lagu raadiyo in la shito xaaba laga dhigto dhalinyaro reer galmudug oo qiimo badan taas ma aqbalayso eh, en- en, galmudug mana jirto meel ay ka socoto adduunka ay ka shaqaynayso waxayna galmudug kala mid tahay shucuubta caalamkay kala mid tahay shucuubta soomaaliyeed ay kala mid tahay mana jidaynaysa galmudug waddo xun oo soomaali u horseeda eh, eh, dariiq madow intaas eh, taas uga baxo En, waxaan la soconnaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada galmudug gaar ahaan gurcaal ka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo soomaali iyo ajnabiba leh aad baan uga xunna in maanta laba kun koob iyo labaatan aan aragno si raqiiskaas dad u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda waxaan rabnaa intaa u dhaafi mayno cadeymaheedian haynaa mar kalean ka hadlaynaa waa soo bandhigaynaa si cad insha allah En, ugu dambeyn bulshada reer galmudug dhammaanteen waxaa noo taalla inaan gacmaha isqabsanno howlo waaweyn oo na hor yaallan aan gudanno oo ay kow ka tahay la dagaalanka argagixisada oo ay laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal nagama leexinaysa waddada nagamana duwayso inaan la dagaalanno argagixisada iyo inaan doorashooyinkii dalku sidii loogu talagalay uga dhacaan insha allahu tacaala waxaan isu rajaynaynaa isu dardaarmaynaa guul wada jir iyo midnimo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu